dabcan waa saad ugeedeen maalmo ka hor in ciidamada xooga iyo ciidamo kale oo kaalmeynaya ay la wareegeen oo cadowgii ummadda soomaliya shacabka la wareegeen ka wareegidda kadib ciidamadu mar kastaba waxay sameynayeen howlgallo ku aadan baasiga iyo dabagalka cadowgaas maanta marka waxaa dhacday deegaano u dhow beri meel kamid ah ayagoo howlgalkii ku jira inay la kulmeen rag soomaaliyeed oo meesha jooga kadibna hubaysan laga codsaday inay hubka dhigaan diiday inay hubkii dhigaan xabadna bilaabay marka qaabkaasna ay xabadihii ay ku bilowdeen raggiina meesha ay ku dhinteen hubkiina laga soo qaaday marka inay shabaab ahaayeen meesha waxaa la ognahay de degaan shabaab intaasoo sano ka talinayay dad hub maanta ku haysta su-aasha lasweydiin karo waa waa maxay ahaan karaan bay soo bixi karta si kastaba ha noqotee hawshaasu xaqiiqdeedii iyo howlaheedii insha allah waa lasoo xaqiijin doonaa laakiin waa rag dagaalamay oo hub haystay oo ciidankiina ka horyimid baaritaankii baa nala socda annaga xogtaan hayno waa rag hubaysan oo xabad soo bilaabay marka inay beeleley ahaayeen in maleeshiya beeleed ahaayeen inay shabaab ahaayeen waa kala xadaan doonta hadii la ihahdo may may operationadiisa oo deegaanada magaalada ka baxsan lagu sameynayay ayaa lagula kulmay hubna waa haysteen oo xabadna waa bilaabeen sida annaga aan ka hayno ciidankeena informationka ayna soo siiyeen ilaa hadda waa ciidanka dowladda bancroft ciidan gooni oo dalka gudaheeda ay ku haysato ma laha ciidamo shisheeye oo ciidamada soomaaliya ay isgarabsanayaan argagixisada bilaalanka way jiraan laakiin bancroft waa waa shirkad ama caawisa logisticada iyo iyo magaranaysa deegaanada ciidamada ay degayaan ka caawisa maaha shirkad hubaysan oo gooni hubaysan maaha xogtu waa iyo informationka howlgal dowladdu ay ka samaysay meeshaas ayay dadkaas ku dhinteen wixii faahfaahinana waa waa la keeni doonaa hadii la yihahdo aad baa umahadsan tahay markaan ka bilaabo falka ka dhacay ceelash oo kale reerihii dadkaas ay ka ka dhinteen ama ay kasoo jeedeen waa lala fadhiistay waana lawada hadlay arrintoodana siday ku dhamaatay faahfaahinteedii waa lagu siin doonaa hadii la yihahdo laakiin guud ahaan ciidamada amison hadday ahaan lahaayeen iyo ciidamo kale oo dalka joogaba waxaan caddeynaynaa in aysan xoog ku joogin dadkaas ay heshiis ku joogaan oo dowladda soomaaliya ay tahay hosta governmentiga ama dowladda martida looga yahay howlahaas marka ummadda soomaaliyeedna mas-uuliyaddeeda amni oo dowladda soomaaliyeed bay saaran tahay haddii dhibaatooyin ay sida horena u dhacday suurtagalna ay tahay inay dhici karto dhacdana ummadda soomaaliyeed waxaa iyaga ku aadan in dowladooda ay kala soo xiriiraan dhibaatooyinka loo geystay maadaama ciidamada noocaasa iyo amisom iyo lamidaba ay ku joogaan heshiis dowladdu ay ay ku dalbato warbixinta annagana soo gaartay ilaa sagaal qof oo hubaysan ba ayna soo gaartay caruurna ma soo gaarin haddii la yihahdo saan kuu sheegana hawshaas dabagalkeeda iyo iyo baaritaankeega way socdaan si si waa soo gaarsiin doonaa ugu dambeyn afar iyo labaatanka saaca soo socda howlahaas siday ay ahaayeen hadii la yihahdo